imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee timotooyaska koowaad caabudidda sidaas daraaddeed ugu horraysta waxaan kugu waaninayaa inaad ilaah u baridid oo aad u tukatid oo aad u ducaysid oo aad u mahadnaqdid dadka oo dhan khusuusan boqorrada iyo kuwa amarka lehba inaynu nolol xasilloon oo nabdaysan ku noolaanno innagoo si walba cibaado iyo maamuus u leh taasu way wanaagsan tahay waana mid ilaaha badbaadiyaheenna ahu aqbali karo wuxuu doonayaa in dadka oo dhammu badbaado oo ay runta gartaan waayo waxaa jira ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya ilaah iyo dadka waana ninka ciise masiix ah oo naftiisii dadka oo dhan furashadooda u bixiyey oo wakhtigiisii qumanaa loo markhaati furay taas daraaddeed baa layga dhigay inaan noqdo mid wax wacdiya oo rasuul ah oo macallin dadka aan yuhuudda ahayn ugu ah iimaan iyo run taasu waa runtay oo been sheegi maayo taas daraaddeed waxaan doonayaa in raggu meel walba ku tukado iyagoo gacmo quduus ah kor u qaadaya oo aan cadho iyo muran lahayn sidaas oo kalena naaguhu waa inay iyagoo xishoonaya oo digtoon isku sharraxaan dhar qof xishood leh ku habboon oo ayaan isku sharraxin timo tidcan iyo dahab ama luul ama dhar qaali ah laakiinse ha isku sharraxeen shuqullo wanaagsan oo u eg dumarka cibaadada qira naagtu aamusnaan waxa ku barato iyadoo isdembaysiinaysa laakiin naagna u fasixi maayo inay nin wax barto ama ay ka xukun sarrayso inay aamusnaato mooyaane waayo markii hore aadan baa la sameeyey dabadeedna xaawa aadanna lama khiyaanayn laakiin naagtii baa inta la khiyaaneeyey waxay noqotay mid xadgudubtay laakiinse waxay ku badbaadi doontaa carruur dhalidda hadday ku sii socdaan rumaysad iyo jacayl iyo quduusnaan iyagoo digtoon